wayba degmada dhaxar ee gobolka hayland ku qoobsoomay kulonglanka magadare isla xisaabtanka iyo ku qaybgalowga bulshada kaasaytion dhahay dadweynaga iyo maamulka degmadaasay wayna kulunkulanku dowhaye maamul wanaaga ku horseedowka musuq maasuqa dahfurnaanta doorka iyo kaleyn dadweynaga iyo dowladda kulanku wayba hagaban gaabiday dalada bulshada rayidka ee bunsa anka horeyntiina maareeyaha dalada bulshada rayidka maxamed cabdirasaaq ciise iyo goobta ku dawahi wayna use sheegay in kulunkan use inlay muhiimad bulshada haana kumid bulshadana wayba su-aaliyo weydiiyana maamulka degmada dhaxar ee gobolka hayland
waxaynu halkan ku qabanaynaa kulan dadweyne oo ciwaankiisa halkan idinkaga muuqdo uu yahay kulanka silxsaabtanka iyo ka qaybgalka bulshada kulankan laba ujeeddo waa ugu waaweyn ujeeddadaan ka leenahay marka waadi waa in horta ay is arkaan dadweynaha degmada iyo iyo guddoonkooda bulshadii iyo inay is aragto iyo madaxdii ay doorteen ay kabacdina ka wada hadlaan ama ay ka wada tashadaan waxyaalaha ay u arkaan inay yihiin muhiim mawaadiicda sida mawaadiicda la xiriirta ka hortaga musuqmaasuqa wada shaqaynta isla markaana kulankan waxaan rabnaa inuu xoojiyo inay degmadu iyo dadweynuhu ay yeeshaan xiriir toos ah oo aysan noqon wax mar un inti la isugu yimaado haddana aan dib damba aan loo arag madaxda la doortay
anigu waxaan weydiinayaa gudoomiye bashiir maxamed ciise hal su-aal gudoomiye maxay tahay caqabada jirta ee aadan weli ugu soo magacaabin agaasimayaasha dowladda hoose marka waxaan rabnaa ku bilaabo siciid salaade oo laba su-aalaad weydiiyey inaan ugu horraysiiyo oo su-aasha kuwaad oo ah maxaa hortaagan degmada dhahar in laga fuliyo cashuuraha inay hirgalaaniin caqabadaha hortaagan maxay yihiin su-aashaas baan ku bilaabayaa runtii annaga saan sheegna horta waan cusubnahay caqabadaha hortaagan cashuurahana hadda maadaamana shaqadii cashuuraha bilaabin wax badan oo caqabado hadda la sheegi karo ma jiraan bulshada sideedaba cashuuruhu ay ka mid yihiin waxyaabaha bulshada loogu adeego marka waxaan rajaynaynaa in cashuuraha waxa weeye dadka wakhtigeeda marka aan la gaaro saan hadda sheegnay waxaa jira qorshaha horumarinta degmada ayay ka mid yihiin waxyaabaha ugu horeeya baa waxaa ka mid ah cashuuraha in la ururiyo marka kolay qorshaanu ka leenahay qorshahaas marka aan diyaarino waan jecelnahay in aan bulshada cashuurinta samayno oo siisamka marka aan fariisino maadaama siisam cashuureed oo shaqaynayaan aanu iman waxaan u baahnay inaan siisamka cashuuraha fariisino oo diyaarino annagoo la kaashayna xogayaha iyo shaqaalaha howleenada dowladda hoose iyo hay-adaha ku shaqaleba markaan fariisino aan cashuuraha bilowno waxaan rajaynaa insha allah bulshada hedaala sida lagu yaqaanoba inay diyaar u yihiin keliya xogaha inaan daafurnaan samayno ama hufnaan wax loo yaqaano iyo isxisaabtan annaga ka dowlad hooseaan waxaan diyaar u nahay cashuuraha marubna inaanu xisaabtan cilaan xisaab cilin samayno bulshadu inay qayb ka noqoto cashuururinta oo tusaale ahaan inuu sameeyo guddiga horumarinta degmada oo ay qayb ka yihiin ganacsatada iyo howldoorka bulshada degmada dhahar oo ay la socdaan in dhaqdhaqaaqa cashuuraha degmada si loo helo kalsoonida iyo waxa weeye laabxaarnaanta bulshada